إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada baay hiiraan iyo shabeellada hoose dowladda xabashada ethoobiya ayaa bilowday inay xoog kula wareegto beeraha dadka soomaaliyeed ku leeyihiin dhulka ay gumaysato lix askari oo ka soo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibayay walaayada islaamiga ee bakool aabbaha dhalay sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka oo lagu dilay degmada afgooy ayaa sheegay in wiilkiisa si gardarro ah loo dilay walaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay holole dacwi ah oo ka socday gobolkaas walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka dowladda xabashada ethoobiya ayaa martigelinaysa shir ay isugu imaanayaan wasiirada gaashaandhigga dalalka afrika قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gobollada baay hiiraan iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horrayno dhanka gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo marayay gudaha magaalada baydhabo gaarigan oo cabdibilo ahaa islamarkaana ay saaraayeen ciidamo ka tirsan kuwa nise loogu yeero ayaa waxaa haleelay qaraxa waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray islabaay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa xalay tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo xarun u ah ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa ka tirsan maamulka koonfur galbeed madaafiicda ayaa ku habatay gudaha garoonka welina faahfaahin dheeriya kama aananhin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada bardaale dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxya la beegsaday ciidamo ku sugnaa gudaha magaalada beledweyne waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari qaraxyadan ayaa waxa ay si gaara kaga dhaceen buundada weyn ee magaalada beledweyne waxaana saddexda askari ee ku dhaawacantay uu yahay dhaawacoodu mid garaab ah dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaalla ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin xaafadaha munkayga ah iyo haanta dheer ee degmada afgooye dowladda xabashada ethoobiya ayaa bilowday inay xoog kula wareegto beeraha dadka soomaaliyeed ku leeyihiin dhulka ay gumaysato faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
maalmihii lasoo dhaafay waxaa dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya gumaysato laga soo sheegayey boob ay dowladda xabashida ku bilowday beeraha ay soomaalidu leeyihiin maamulka ay ka dhisatay dhulkaas ayay u wakiilatay howshan isagoona qandaraaslayaal ajaanib ah ku wareejinaya beeraha ay soomaalidu leeyihiin mid ka mid ah odayaasha lagala wareegay beertiisa oo ku sugan magaalada dhagaxbuur ayaa ka dhawaajiyey arrintan wuxuuna yidhi hanti kale meeshan nooma joogin dhul waa dhulkiina waa la qaatay toddoba kilomitiroo isku wareegu reeshak axmed lahaa waxa weeye shisheeyaa qaatay marka waxaa weeye mayd meelu yaallu ka oraayo ninku waad ka fogtihiin annaku waan dhaxaallaa caloolxumo iyo hadee caloolyow ayaana dilay sidoo kale tix gabay ah ayuu ku cabiray dhibaatada ay xabashidu ku hayso soomaalida ay gumaysato marka waxaa weeye gabay baan tiriyey haddii la yidhaahdo gabaygaasi waxaa la yidhaahdaa cabashii caloolyow waxaan idhi nin nin shisheeye gaacalmooday baa goob xun yuurudaaye aniguna godoon baan ku ahay goobtan dhagax buure gacaliima joogiyo cidan garab ka saaraaye goobtii way dhammaatiyo dadkii aanu gaaran haynay niman baa garhweyn ila dhaciyo gudun afkaadiyey geelaan lahaa buu rag kale goraf u qaatay annagaa jayiyoon cidlaan gabi dhacayay garan waaga lama beertay iyo geed qudhaan jalaahe labaduba gadaal way ku dili goray noqotaba
soomaalida degan dhulka ay etoobiya xooga ku haysato ayaa mar waliba waxay la kulmaan dil dhac iyo boob hantiyadeed ayadoo ciddii iska cabin samaysana xabsi ku guraysa xabashida etoobiya oo soomaalida u ahayd cadaawadda koowaad oo ay leedahay ayaa haddana waxaa la arkaa in soomaali badan ay warbaahinada ka hor muujiyeen in etoobiya ay walaala yihiin dhanka kale etoobiya ayaa dalka soo gashay labada kun iyo lixdii xilligaas oo u yeeratay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee uu hoggaanka u hayay cabdulaahi yuusuf ayagoo markii dambe ku biiray waxay ku magacaabeen howlgalka midowda afrika oo la abuuray labada kun iyo toddobadii ciidamada xabashada etoobiya ayaa soomaaliya ku jooga laba weji miday uga mid yihiin waxay ugu yeereen admis iyo weji kaloo qarsoodi ah fargelinta iyo kala qaybinta etoobiya ka wadda soomaaliya ayaa ah miday ku doonayso inay kula wareegto geyiga soomaaliyeed iyo dakhliga ku jira dhulkeeda lix askari oo ka soo goostay dowladda federaalka ah ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee bakool maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya askartan oo kasoo goostay maamul kala baxay koonfur galbeed islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu soo bandhigay degmada tiyeglo ee xarunta wilaayada bakool ciidamadan ayaa tiradooda gaaraysay ilaa iyo lix askari waxayna dhammaantooda si isku mid ah uga soo goosteen degmada waajid oo ka mid ah meelahay gobolka bakool ka joogaan ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya askartan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu kal magacaabaa isxaaq cadowriinow xumow tareeg iyo isxaaq durow iyagoo la hadlayay warbaahinta waxay shaac ka qaadeen in asbaabta keentay kasoo bixitaanka maamul kala baxay koonfur galbeed ay tahay gaajo daran iyagoona xusay inay u dulqaadan waayeen dhibaatada haysatay waxayna intaa ku dareen inay gaajada meesha ka gaartay awgeed ay baadayeen bulshada ku nool degmada waajid ee gobolka bakool markii dambena laga qaaday hubkii ay wateen ugu horeyn waxay ka warrameen halkay kasoo tageen meesha ay tababarka kusoo qaateen cidda tababartay iyo sida uga suurtagashay inay kasoo baxaan maamulka la baxay koonfur galbeed murtadiinta mayba ku kubiirayihiin degmada weejid madi hora yaalamalayna qaaday wal gaaladmadii wadanka galaasi ay tahiin maybaa ku kubiirayihiin weejida ku kubiiri meela dhibownani kafuri meela goobnani aruri lama kuntumi afartanan hogaade hodurana nijey hodurmadini nijey tababarka meelananin kafuri etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaaliin badan iyo tababarka biyaayan marka meelo tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani tababarka dhatismay baa laiska baraayahay ada roor iyo buushab iwal saas amal ee laiska barahay anoo shiliday ah oo anoon dulqaado waay macnaha baahada jart iyoonay rafaadka iyo dulqaado waay baahada maybaa kumid ahaytay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo maybaa kumid ahaytay daryeelaan yaa kumid ahaytay saas darteen ku tawi ee weejida seedi magaga humo tiriga dhere weejida ku kooy dana salmandher ku tawi weejida seedi weejida obana seedi ma usliya kaberi moornaarado oona he saldhiga baalisananay kuus shagun hor obana mele hor dhibo mele gelin gorgo enjejelinasi kunshirin maylasian maagla islaanamadan ku bani melilesin ka jarani ilaa marshis gorida ninin kooy shaana dhibilay niner wali busha ninin ku qaaday suuga walaayarkoo la dhaqaanay walaaho ilaa marshe dhagaalahan ba unuba baahnay kooy ilaa marshe walaa kadadugsaana gali haaniyo hayan hob un daduguniina ilaa marshe guridahan kukuusol yaler gurida sidinino kuusida suuga daana daanaka dhelunagani ge horoona limankan khiyaanan may na erena hob gorida lisi ma usleitin lamba shamboo dolara beli hadhi asan eren kunku dolar yusuf taakini balan qaade ma usleita arda madaxa aha wawa na erimidi dembo bay dho guraha ku qaade gurigi weejida shaani kunki dolar armidi dembo waay lan arda ada mari masruufni hay mala madoo sagaalun qaadanima horkal kun ma qaadan weejid hooba koyn hor dham gurle shaangne hooba koyn hatina arda idan alfaday uga le rig badan ah kooyay ku say lu midun sagaalun ka qaadane arda ay baar qobil rugina nihin asraade ku baada idin weeri arda gurle gadol gale guriyaal oo sodon amal ee lagade sidoo kale aadan cabdiraxmaan isxaaq iyo isxaaq deer aadan ayaa iyagana ka mid ahaa askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool kuwaasoo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxayna iyagana ka warramayaan waxa ku riixay inay ku biiraan ciidamada maamulka koonfur galbeed iyagoona baaq u diray saaxiibadooda isku safka ahaayeen ee ka garab dagaalamaya ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a gobolka bakool ama ma ka shaqaysaday laba kun oo dollar dheera iskugu shaqaysadoo may iduufiyay shiidhaan yoontay jinka iduufi limunta oo waa naladka mawseeti leeraayo shiidhaan ay galayhin yoo ka duufay saasa miilikaseedi degmadu weejid madiuna saanay manahanin gudbay hadada mawseet oo saldhig oroosa madana miilikasaadina war oo shaqee oo hatan saas oo meeleh oodin meeleh intiin tukorana godin hormaysiina horna shaqana horma igiliina markan halka may haayahin anhe langurlaana lehaayahin dooro oo miilikare waxaan gawkula isku seeday wala isku aamay suugula dan iskure dan lee kaarka oo wujiyay inka gudi mooshumaayay ee un hebeesaninin shay elenka adduunsa dhan waxaa meebrosan gurijeeleere una dun meelisayna waa nugufayne oo kudhaafna meeleh bognugooy yoontay adduunyalaan yoontay rafaad mara kale waa kudhaafna meeleh limantaasi may faringa endirey elenkay horta rafaad qabaana waa wiigiya maag ay miili inka bogna gohnaane nafa nafa ma adabto maag nafa miili maag rebat mashmoya ku hayang mele in isku koyano muslimiinta isku dhex galaano adduun shaqobsadana yar fade maagay isaagi deer aadin yelere walay ma usleyti ahay weejida roogi markaana kabiilayna reer baadi ahay walagaa ku tabi weejid ma usleyka nagdi ahay goril meelinniisi dhimme dheef mangaran ini muslunlay ku dhakano gaallay ka dhakanoon yanagani yagana iska anfawaayni lamasina iyo meeli gorig kolankaana kagjari gorigin gorilan kooleninkadi ahay lansheeqa nooqaad wala dhawaasana masheera qaadaasana kooya migil duurka laaku gubi howaal meefataan hungurijeyd lung yehelna sifaylelaninka dhohay intii reed jiraano gaaladana ilaahi ha kusal dara ilaahi inay gubiyo fadaan muslumiinta juhan bahan gaala in muslumay walkale muqudhahoy diinta barni ere ina dhabaytan ogaani inaas kukubattan ilaahi jihannanaga tanga fade walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si raxanraxana usoo gaaraya marar badan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo ay dhidabada u taagaan shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey u sheegay inay si diiran usoo dhoweyn doonaan askarta shisheeye kalkaalka ah kuwaasoo ciidamada soo duuliyaasha xabadda ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isaga xijiyaan
aabbaha dhalay sarkaal booliiska dowladda federaalka ka tirsanaa oo lagu dilay degmada afgooye ayaa sheegay in wiilkiisa loo dilay si gardarro ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar sargaalkan la dilay oo ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka waxaana lagu magacaabi jiray sargaalkan la dilay ee ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka khaalid waxaa sidoo kale sargaalkan la socday goorta falka dilka ah loo geysanayay askar kale kuwaas oo iyaga qudhooda la dilay waxaana falkan dilka ah ee loo geystay sargaalkan iyo askartan ka tirsanaa ciidamada biliiska dowladda federaalka lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamo ka mid ah hay-adda sirdoonka dowladda federaalka aabbaha dhalay sargaalkan ay dileen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in wiilkiisa lagu dilay si gardaro ah wuxuuna warbaahintu kaga warbixiyey sida uu ku dhacay falkan dilka ah aabbihiis ayaan ahaa waxay hareer joogana waa walaalihii canugaas waa nin ciidan ah ciidankana way wada socdeen ciidanka markay socdeen ay wada yimaadeen hawshii la fuliyey dib dambaan baa uun loo soo noqdayaa wiilkayga iyo wiil kaloo la socdaa meel jidka agtiisaa lagu dilay dibay haddana u laabteen ninkii taliyihii nabad sugiddi ahaayoo gurigiisa ku jira haddana loogu tagaa lagu dilay arrinkaa mishinka saas ayuu u dhacay ciidanka iska yimidna ma uusan imaanina wuxuu ka yimid maamul dowladeed federaalkay ka yimideen nabad sugidda federaalka amar la soo siiyey ayagana waxay amar soo siiyeen degmadii nidaamkaas ayuu meeshu ku dhacay shilka qoyska wiilasha ay ka dhinteen haddaan nahay aad iyo aadaan uga xunnahay wax la qaadan karana ma ahan nin oo madax sare ah inuu maanta ku dhawaaqo inuu yidhaahdo niman saraakiila iyaga dhexdeglayaal ah inuu yidhaahdo waxaa tihiin nimanka la yidhahda macaawisley arrintaas aad iyo aadaan horta yacni noo dhibtay ma ahan markii ugu horreysay oo la soo diiwaangeliyo in askar ka tirsan dowladda federaalka ay isdilaan balse waxaa marar kala duwan ay warbaahintu tabisay dagaallo dhex maray askarta dowladda federaalka kuwaas oo isaga dileen askar islamarkaana isku gaarsiiyeen khasaare xoogan iyagoo ka kala amar qaadanaya saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo mid kasta uu leeyahay ujeeddo gaar ah walaayada islaamiga ah jubbada dhexe ayaa soo gebagabaysay olole dacwi ah oo ka socday gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdalla mukhtaar
munaasabadan ayaa waxaa lagu soo gebagabaynayey olole dacwadeed ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo muddo laba bilood ah socotay shicaarkeeduna ahaa kun caaliman aw mutacaliman waxayna si buuxda ugu hirgashay degmooyin iyo tuulooyin aad u badan oo ka tirsan walaayada jubbada dhexe waxaana degmooyinka olole dacwadeedkan uu ka hirgalay ka mid ah jilib bu-aale saakow salag leh iyo tuulooyin gaaraya boqol kow iyo toban tuulo oo dhammaantooda hoos yimaada afartaasi degmo bulshada la gaarsiiyey olole dacwadeedkan ayaa tiradooda gaaraysay toban kun toddoba boqol sagaashan iyo shan qof munaasabadoo ay goobjoog ahaayeen culimo malaaqyo ducaad iyo mas-uuliyiinta walaayada jubbada dhexe ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn goobta ay munaasabadu ka dhacaysay ayaa waxaa kelimad ka soo jeediyey sheekh cabdalla nuurdiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka isagoona dardaaran muhiim ah u soo jeediyey raggii ducaadda ahaa ee muddada labada bilood ah dacwada ka waday walaayada dadkii ilaahay ammaanaya waltabkum minkum ummatun yadcuu lkhayr ubad alidinka hela oo dadka uu sheegaysa khayrka macruufka faraysa shartana reebaysa ilaahay marka wuxuu ku tilmaamaa dadkaas dad muflixiinna oo liibaani dhanka kale ilaahay wuxuu tilmaamaa subxaana wa tacaala ummadeenna inuu tahay khayruulumma sababta uu khayr badasiinay tahay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna cani ilmunkar ha qofka sida wuxuu sheegaysa aadaab iyo maxaa ku sheega xikmaa jirta ha bilaa dukaan ilaahay abuurta asagaana yaqaana weligeed afxumada waxay ka imaadaa ninka qallo-an xaggiis in marka adii lagaa helo markaandana usluub oo nin dadka soo jiidan karo dadka soo dhawaysan kara noqon nuqtada kale inuu la hela ikhlaas waxa sheegaysa inuu marka nagala helo marka ikhlaas waxa qabanayna wax qalbigeenna ka soo go-ayo noqda mid ka mid ah ragga ducaadda ah ee ololahan ka waday walaayada jubbada dhexe ayaa sharaxaya deegaanada ay dacwada gaarsiiyeen iyo qayb ka mid ah natiijadii ka dhalatay hamladaas ayadaa qabanqaabadeedii waxaa iska lahaa xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan maktabka dacwada jubbada dhexe waa afar degmo degmada jilib degmada bu-aale iyo degmada saakow iyo degmada salagle xamlada muddadeedu waxay ahayd laba bilood haddaan wax ka xuso tuulooyinka degmada jilib oo aan xamlada ka wadnay waxaa ka mid a tuulada hargeysayerey mareerey shaangara fungamoyo hilashiid barakimajiindo iyo kuwo kaloo fara badan ayaa ka mid a dhanka bu-aale waxaa ka mid ah tuulada caanole qardhaale raaxole tuulooyinka saakow haddaan wax ka xuso meelahaan dacwada ka soo gudannay waxaa ka mid a baqadey masaarweyn dhanka salaglana waxaa ka mid a barowdiinle gaagura dhulkaas ayaan soo marnay dhammaantoodna waxaan gaarsiinay duruustii loogu talagalay sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka soo jeediyey malaaqbiyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macaliweyne ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu sheegay in ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab juhdi iyo dadaal ballaaran ku bixinayso sidii ay ummadda u fahamsiin lahayd diintooda qofka biniaadmiga wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad ruuxda waxay ku nooshahay cibaado jasadkana wax la cuno ummaddii ayaa waxaad gaarsiiseen inaad wax bartaan waxna fahamsiisaan maxaafadan waxay ka kooban tahay afar degmo xaqiiqdii waa afar degmo waaweyn hadda waxaa dacwo la gaarsiiyey boqol kow iyo toban tuulo cadowga markuu soo duulay wuxuu u soo duulay dagaal qori la yimid qorigii waxba waa ku qaadi waayey wuxuu la yimid mashruuc ah in dadka dacwo la geliyo oo wax la baro lana baro waxyaabo oo waafaqsanaya shareecada dastuur iyo qawaaniin iyo waxyaaba fara badan xarakadu marka waxaa aragtay in ummaddii loo soo adeegsayay unesco ee loo soo sameeyey manhaj xarakadu marka aragtay in manhaj soo samaysay ducaadna way samaysay ummaddii ayay marka ummadda waa lagu dagaalamaya dagaal ayaa jaloolan ah xaq iyo baadil ah nimankan ugu heerarsan ee murtiyiinta jooga maalooyinkii waaynaa ummaddu waxay ugu yeeraan baadil xarakaduna waxay ugu yeeraysaa xaq xaq iyo baadilna ilaha hore u sheegay xaq unbaa aad guulaysan doona ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay amniga iyo istiqraarka ka jira walaayada jubbada dhexe isagoona bogaadiyey raggii ducaadda ahaa ee muddada ku howlanaa inay bulshada ku dhaqan walaayada gaarsiiyaan dacwada allah ayaan uga mahadcelinaynaa nicmooyinkiisa faraha badan ee uu nagu galladaystay oo aanan soo koobi karin cadad ahaan iyo tir ahaan aanan soo koobi karin sida ilaahay buu inoo sheego in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha waxaan soo koobi karna ma ahan walaalaha ducaadda akhyaarta ee culammada ah ee hor fadhiya waan idiin mahadcelinayaa jazaakum allahu khayran wakhtigiinna qiimaha badan ee qaaliga idinku ah oo aad ilaahay dartii u bixiseen idinkoon ujro cidna kaga rabin ilaahay iyo aakhire aad ku doonayseen ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo camalkiinnana ilahay ikhlaas ha idinkaga dhigo subxaana wa tacaala saaad ogtihiin xamladan hadda walaaluhu ay sheegeen oo isimkeedu uu ahaa kun caaliman aw mutacaliman shicaarkeedun uu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman itabacanii muddo laba biloodahay wilaayada jubbada dhexe ka socotay labada bilood ilaahay yaa ku mahadsanoo nabadgelyo iyo amni iyo istiqraar inaan inoogu dhammaatiso sidaa maan tuulo looga soo tegay amni xumo iyo cadowga soo socday waxbaa soo degay iyo diyaaradaha wax duqeeye iyo miya idinku timid allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala ee nabadgelyo iyo amniga inoogu dhammaatay muddada labada bilood waxaa si guud walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga socda olole dacwadeed kuwaasoo kor loogu qaadayo wacyiga iyo aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan walaayaadka walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka maxamed mudey axmed abumuslim ayaa ka warramaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka askarigan oo lagu magacaabo cabdulaahi aadan ayaa waxa uu muddo shan bilood ah ka tirsanaa dowladda federaalka isaga oo ka tirsanaa ciidanka ku sugan degmada qoryooley iyo deegaanka doomboraale ee gobolka shabeellada hoose waxa uu sidoo kale ka waramay sababta ku dhalisay in uu ciidankaasi isaga soo baxo cabdulaahi aadan shooqay waxaan xaakiin adeeg qoryoolaya joogay mahar hadeed adahan kusoo dhiibay doombural kusoo dhiibay magarad mursitiintii qoryoola jirta ayaa la jiray muddo shan bilood aa ku jiray mursidinimo way afka weyday intaana maan ku jiray baa marka loo durjoogay baa horba toobo kusoo dirdiray fursoon kusoo baxdeelaya weydiinayay fursidaan halay marka waadii aqbalay toobalii dhahay waa imaadeen ilaah toobad allah yaa aqbalay gaalnimada intaan ka danjiya ay ka cabsadeen gaalnimo intaan ku dhadiwaan ciidan kaala ma jire ilaahay soo hanuuniyey marka ku soo baxay salaada kutukanooya markan jannada markaan janna ilaahay yaa aqbalay waxa uu sheegay in qori iyo boosh uu watay loo lacageeyey si wanaagsanna loo soo dhoweeyey isaga oo geesta kale fariin u diray askarta weli ku harsan safka shisheeyaha walaayada soo dhaweysa walaayada soo dhaweysa allah barkay gacanta fur allah waade qoriga iyo busha waa wasiira waa lii lacageeye haata fariinta wanaa ku jibaaba wasiir wasiira neew soo toobiyo gaalanimada ku dhex jirteen idansuga ka soo baxa idinsu degala aaqaran janna sansilina adduunya rafada ku jirteen
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda xabashada ethoobiya ayaa martigelinaysaa shir ay isugu imaanayaan wasiirada gaashaandhigga dalalka afrika faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsen xasan
xukuumadda adis ababa ee uu hogaamiyey abey axmed ayaa ku dhawaaqday in toddobaadka soo socda ay martigelin doonta shir ballaaran oo iskugu imaan doonaan wasiirada wasaaradaha difaaca ee dalalka dhaca qaaradda afrika caaisha moxamed oo ah wasiiradda difaaca ee dalka itoobiya ayaa waraysi gaar ah oo ay siisay wakaaladda wararka ee dalkeeda waxa ay ku sheegtay in shirka uu dhici doono toddobaadka soo socda waxay intaasi ku dartay inay ka soo qaybgeli doonaan wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga ee dalalka afrika dhinacyadana ay si qoto dheer oga wada hadli doonaan la dagaalanka diinta islaamka oo ay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada iyo guud ahaan waxa ay ku sheegeen nabadda qaaradda haweenayda hogaamisa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda xabashida waxay sheegtay inay ka soo qaybgalayaasha kulanka ay aragti midaysan ka yeelan doonaan mustaqbalka amniga iyo nabadda qaaradda afrika iyadoona dhinacyadu ay iska kaashan doonaan culeysyada amni ee ka jira dalalka afrika marka laga yimaado wasiirada kulanka ka soo qaybgeli doona islamarkaana ku matali doona dalalkooda waxaa kulanka soo xaadiri doona saraakiil militari iyo khubara xagga ciidamada ah kuwaasi oo ka tirsan dowladda itoobiya iyo sidoo kale safaaradaha caalamka ee adis ababa lama oga inay kulanka ka qaybgeli doonaan wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga ee dalalka masar eritereya iyo dowladda federaalka kuwaasi oo dhowaan magaalada caasimadda ah ee asmara kaga dhawaaqay isgaashaan buursi kalan ah adis ababa ololaha ee ethoobiya ku iclaamisay shirkan aadka u guda ballaaran ayaa ku soo aadaya xilli mandiqadda geeska afrika ay la nooshahay xiisado aad u cakiran iyadoona dhowaan dowladda xabashida ethoobiya eedeemo u jeedisay dhiggeeda masar oo ay ku eedeysay in ay soo faragelinayso arrimaha soomaaliya sida arrintan ka muuqanaysana waa inay ethoobiya doonaysay in ay keligeed ku amartaaglayso dalka soomaaliya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa